Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa axad saddex iyo tobanka bisha tobnaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kuna soo dhowaada barnaamijka madadaalada ergo oo maanta aan idinkugu hayo xubinta maxay kugu qaadatay oo uu marti ku yahay fanaan busi warbixin ku saabsan dhallinyaro ganacsiyo kala duwan ka furtay magaalada beled xaawo sheekada lama huraan xubinta googaalaysiga barnaamijka tiknolojiyadda kama marna heesaha aan idinkugu talagalnay balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo axmed maxamed aadan kulanti wacan dhegaystayaal waa axad saddex iyo tobanka bisha tobnaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kuna soo dhowaada barnaamijka madadaalada ergo oo maanta aan idinkugu hayo xubinta maxay kugu qaadatay oo uu marti ku yahay fanaan busi warbixin ku saabsan dhallinyaro ganacsiyo kala duwan ka furtay magaalada beled xaawo sheekada lama huraan xubinta googaalaysiga barnaamijka tiknolojiyadda kama marna heesaha aan idinkugu talagalnay balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo axmed maxamed aadan
roobabka adeerta ayaa si lixad leh uga socday qaybo ka mid a dalka soomaaliya tan iyo isbuucii lasoo dhaafay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa roobabka ka da-ayay deegaanada u dhow webiyada shabeelle iyo jubba waxa ay gaarayeen boqol milimitir oo ah cabirka roobka sida ay sheegtay warbixin ay soo saartay hay-adda warbixinada maaraynta biyaha iyo dhulka ee hoos tagta faw buuraleyda dalka etoobiya ayaa sidoo kale heshay roob mahiigaan ah tani ayaa laga yaabaa inay sare u qaaddo heerka jooga biyaha ee webiyada jubba iyo shabeelle webiyada shabeelle iyo jubba ayaa lasoo sheegayaa in heerka jooga biyaha ay yihiin kuwa sarreeya lagana yaabo in ay sii kordhaan dowladda jarmalka ayaa soomaaliya ugu deeqday lacag gaaraysa toddobaatan iyo saddex milyan oo dollar danjiraha dalka jarmalka u fadhiya soomaaliya aneer kunther ayaa sheegtay in lacagtani loogu talagalay in lagu horumariyo hay-adaha maaliyadda ee dalka soomaaliya deeqdan ayaa danjiraha dalka jarmalka u fadhiya soomaaliya ee kaga dhawaaqday munaasabad lagu qabtay magaalada muqdisho oo lagu xuseeyey soddonguuradii ka soo wareegtay markii ay midoobeen jarmalkii galbeed iyo midkii bari danjiraha dalka jarmalka ayaa sheegtay in dalkeeda uu xoojinayo xiriirka kala dhexeeya soomaaliya ayna ku dadaalayaan in lasoo dhammaystiro lacagtaasi labada sano ee soo socota iyada oo intaasi ku dartay inay lacagtaasi ugu talagaleen in hay-adaha maaliyadda dalka soomaaliya ay fursado shaqo ugu abuuraan dhallinyarada kumanaan qaxooti ah oo u dhashay waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa dib ugu noqonaya guryahooda oo ku yaala gobolka dhinaca koonfureed ee waddanka ku yaala ee kai dadkani ayaa ka soo noqonaya waddanka angola oo ay hore ugu qaxeen gobolka ay dadkani tagayaan ayaa lagu soo warramayaa in ammaankiisa uu hagaagayo qaxootigan oo si iskood ah ugu soo noqonaya waddankaasi ayaa hay-adda qaramada midoobay ee u n h c r ka caawinaysa sahayda iyo maalmo ay helaan wax ay ku noolaadaan u n h c r ayaa sheegtay inay rajaynayso toddobaadka soo socda inay dib u celiso afar kun oo qof tanoo ka dhigan tirada ilaa hadda lix iyo toban kun afhayeen u hadlay u n h c r ayaase sheegay inay dadka ku noqonayaan degmooyinkooda oo ay burbureen adeegyadii caafimaadka biyaha korontada ayna u baahan tahay in dhaqaale xooggan dib loogu dayactiro warbixin lasoo saaray ayaa ka codsanaysa waddamada qaramada midoobay in ay qaadaan tallaabooyin hoos loogu dhigayo tirada carruurta xabsiyada ku jira warbixintani oo ay soo saareen boqol iyo toddobaatan hay-adood ayaa la sheegay in laga horjeedin doono shirka looga hadlayo xorriyad la-aanta haysata carruurta manfred nawak oo ah sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in ku dhowaad hal milyan iyo shan boqol oo kun oo carruur ah inay sanad walba xorriyaddooda waayaan xogbaaristan ayaa sheegaysa in carruurta oo da-doodu ay ka hoosaysa siddeed iyo toban sano ay u xiran yihiin waaxaha cadaaladda socdaalka iyo meelo badan oo kala duwan dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen raadiyo ergo waa naga intaa ciddii uu warkeenna seega waxay dib uga daalacan karaan barta aynu ku leenahay internetka oo ah w w dot radio ergo dot o r g
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadamnimada
waa tahay erge ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhagaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio wergodot o r g alaaba barnaamijka waxaynu ku dahfurnaa mid ka mid ah heesaha maalintaasi aan idiin soo xulnay toddobaadkana waxaan ku dahfurayaa hees ay si wada jira ugu luuqeynayaan fanaaniinta maxamed jaamac joof iyo weliba maryan mursal ciise beerihii hore waxaa jiray
hore waxaa jiray inantima habiso baarkana u tirado boqorkiyo dhaclaayo marabayla xidhate beri hore waxaa jiray inantima habiso baarkana u tirado boqorkiyo dhaclaayo marbayla xidhate waxbadalay kuwii hore beelageesa dheero gulmada xasaarka oo suqa barakamaye naadiise dhaqankii sharcigii ka baydo naadiise dhaqankii sharcigii ka baydo intii burburisay haqlowma isbarqabataan naadiise dhaqankii sharcigii ka baydo naadiise dhaqankii sharcigii ka baydo diintii burburisay haqlowma isbarqabataan hadalkaaga bixino raggu baadi goobaad beri arag ku weydaan beri hore waxaa jiray inan aan biliya laba hadalkaaga bixino raggu baadi goobaad beri arag ku weydaa waxbedelay kuwii hore casarkii darbaxayo bisbuuran qaatiyo budhxadene dameerte naadiise dhaqankii sharcigii ka baydho naadiise dhaqankii sharcigii ka baydho intii burburisay hablowma isfarqabataan naadiise dhaqankii sharcigii ka baydho naadiise dhaqankii sharcigii ka baydho dinkii burburisay hablowma isbarqabataan
haddii aad joogto magaalada cadaado iyo deegaanada ku xeedhan ka dhegaysto raadiyo ergo raadiyo cadaado maalin kasta saacaddu marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo
joogto heestaasi oo qayb ka ah barnaamijka hawelina erge ayaad nagala socotaan dhegaystayaal idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio wergoto r g aan idiin soo qabto iminkana fanaanka busi oo isagu ka mid ah fanaaniinta soomaaliyeed ee caanka ah xubinta maxay kugu qaadatay ayuu marti ku yahay bal inta aanan faahfaahin ka bixin asaga ayaan idinkala dhexbaxayaa sida uu fanaan ku noqday iyo maxay ku qaadatay iyo duruufihii uu soo maray waana kan bismillaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa maxamed maxamed zage waxaana ku magac dheerahay bisi fanka waxaan ku biiray kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatankii hoblada waaberi markaasoo laga qaatay kooxdii la odhan jiray hiddee dhaqanka ama falka loo dhaansarka heestii ugu horreysayna waxa aan qaaday isla sanadkii ku xigayay sagaal iyo toddobaatankii waa hees caan oo idaacadda taalla waa heesta laydhaha lahayo haweendaah ereyada waxaa lahaa allahu naxariistee cabdi cali weyd laxanka waxaysna sameeye allahu naxariistee cabdiqaadir muuse oo ahaa raggii igu garab galay iguna tashkiiliyey fankayga ta kale fan ahaan anugu markaan isaga kaa waramo waxaan u lahaa hobi baan u lahaayoo dhalinyar carruurnimadayadii iskuulkii xiisad waxaa jiray fanka la ohan jiray ama habeenka khamiista kule ayaa la samayn jiray inta laysu yimaado debate dhalinyaradii ka heesi jirtay markaas miiskana garaacan jirtay ayaan ka mid ahaa riwaayaddii ugu horreysay waxay ahayd riwaayad weyna riwaayaddii la odhan jiray galbeed waa la xoreeyey waasaa gaagaxiyisay sanadkii kun sagaal boqol labiyo siddeetankii oo aan ku jiray kaalintii uu matalayay actar riwaayaddii oo xasan aan samata lahaa de ahaan markaan kaaga shagaan waxaan ku dhashay magaalada hargeysa waxaan dhashay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii nineteen seventy ayilkiibahyd sideed iyo toban baan markaan kusoo biiray maanta de waxaan fanka intaan dhex joogay waxay noqonaysaa ilaa afar iyo soddon sannadood meelaha horta sida runta ah cid umaan soo raacin sanadka dhalinyaro la tababariyo ciyaaraha hidiya dhaqanka loo tababarayey oo aan ka mid ahaa un baanu saatia mxaaisu liisgaraynay tababarkii baanu qaadanay halkaasaana lagu qaatay kooxdii daahiya dhaqanka ee ciyaaraha soomaaliga falka loo dhaasika la odhan jiray kadibna anigu wareegay dhinacan kale riwaayadaha oo matalaadaysi iyo heesihii iyo magaranaysa oo inta badan anigu jiridaabaan heesaha ka jeclaa oo heesaha anigu waxaan aada uga jecelahay inaan wax jiro ama aan wax matalo dabeeto wakti fara badan igumay qaadan dabeeto waxaanu markiiba fanaaniintii waaweyneed baanu saaxiibnay iyagii baan raacay iyagii baan la jaan qaaday saasay noqotay inaan markaa uu ka horumaro fankaygi taasa u sababay waan marka hore ku sheegay horta ninkaa laxanka heesta igu horreeyey sameeyey wuxuu ahaa ninkii igu dhiiri geliyey isagu inaan heeso horta cabdiqaadir muuse ilaah u naxariistee midda kale fanaaniintan waaweyne markiiba aan raacayna aad bay ii soo dhaweeyeen aad si wanaagsan bay ii soo dhaweeyeen waxa ay arkeen inaan wixii u jajabanahay wixiina aan garan karo qabanna karo sidaa daraaddeed waxay sameyneen riwaado badan laygu daro heese badan laii dhiibo iyaga aan la jaan qaado aan raaco sidina muxuu ahaye kaga mid noqdo fanaaniinta waaweyn horta heesaha waxaa qiimeeya bulshada oo iminka anigu heesaan koodhan karo heestaasaa heesahayga ugu fiican oon koodhan karo garamaya anigu heesaan qaada waa iyo heesaan qaaduna waa nin arigiisii u tirsanayo kaleed ee magaranta laakiin ummadda ayaa inta badan heesaha qiimaysa iyagaa yaqaana oo heesta had iyo goor ay hadalhayaan iminka alban kii ugu dambeeyey albanadii ugu dambeeyey aan qabtay mid kamid oo labadii kun aan qabtay xaggan imaaraadka kusoo qabtay albankaa heesaa ku jiray weli alanka dadku way dhegeystaan oo kama wixiisa goyn waa albankan ay ku jiraan heesihii shucaaciin uleeya qalbiga waa shaafiday iyo inaaftiday hoodale iyo heesihii noocaha anii hybrid dhalatay iyo hoobe iyo heesaa heese ay ku jiraan albankaasi weli alanka magu duugoobin oo weli alanka dee dadku iyagoo dhegeysanaya ayaan arkaayo maqranaysa marka mar hadday dadku ku ceshadeen dee kolley xaggooda xiiso kolley heestan shacaaciin ure layidhaha abwaan waxaa sameeyey cumar aw jaamac caynab baa layidhaha abwaanka sameeyey waa abwaan caanoo heeso badan leh oo imanka london ku joogaa bulshada soomalilaale ma ogtihin iyo ninka heesaa leh inaabtidahooda leyna isagaa leh marka heestan dee ujeedadu ka lahaa dee waa eriyo jacayloon inkastoo aan xaabisanayn laakiin waan ku odhan doonaa shamisay shaaliyo xariirey luuliyo shay qaaliyahay ilaah sharafku dhammee shacaniga quruxdanaalayaab dadkii kugu shaamareer afkii hadalkii shimiidhi indhaha shoog baa qabsaday sidii dayaxa shan iyo toban cirkoo aan shaqan lahayn shinkii galayo hilaal shabadii soomaaliye adiga wadaashiiqiyo shucaacii nuurayaay qalbiga waad shaafideen ma wada sheekaysana saasaa
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow hayeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada beled xaawo ayaa sameeyey ganacsiyo kala duwan oo ay shaqo abuur ka heleen dhallinyaro ganacsiyadan ayaa iskugu jira iskuulle iyo goobaha lagu ciyaaro kubadda iyo weliba meelo kale ibraahim aadan cali ayaa warbixintan soo diray dhalinyaro ku sugan magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa ganacsiyo kala duwan ka furtay magaalada si ay dhaqaalo uga helaan waxaana shaqo abuur ka helay dhalinyaro kale oo markii hore shaqo la'aan ahaa qaarkood dhallinyaradan waxay furteen garoommada lagu ciyaaro kubadda cagta iyo goobo waxbarasho caamir xaaji cabdulaahi oo ah maamulaha goobta kubadda cagta lagu ciyaaro ayaa sheegay inay ugu talagaleen in dhallinyarada ay helaan goob ay ku ciyaaraan oo ay wakhtiga ku qaataan beddelkii ay meelo kale isku mashquulin lahaayeen salax horta waxaa la dhahaa seven aside toddoba qof ayaa toddoba dhinac iyo toddoba dhinac afar iyo tobana halkii marba ay ku ciyaaraan marka afar iyo tobankii waxaa laga qaadaa awa halkii saacad laba kun iyo shan boqol oo lacag kenya ah ayaan ka qaadnaa marka kuma xirno one hourgaas in afar iyo tobanka keli ay ciyaaraan labaatan hadda hadday ku imaadaan one hourgii ayakaa iskaleh hadday ka badan ku imaadaan oy qaybsan karaan one hourgii ayakaa iskaleh hadda waxaa ka shaqaysaa saddex qof mid waa riferee kan rifereega marka isagaa haddana manajigareeya meesha oo tiimamkii waktigooda iyo timetable isagaa usuubiya mid labaad waa waardiya oo oo joogta uu joogo kan kalena wuxuu ka suubiyaa meesha ribeer oo wixii oo markaas halaabo dayactirka loo baahdana shaqadiisii waa isagaa horaan loo tabare cali saalax cabdinuur oo ka mid ah asaasiyaasha goobtan ayaa sidoo kale ii sheegay in dhallinyarada aysan jirin waxyaabo kale oo ay ka qabtaan gudaha magaalada marka laga soo tago inay cunaan qaadka oo ah maandooriye dhibaato ku haya dhallinyarada
dhalinyartii waxay qabato malaha galab markii la gaaro mid hadda ka hore aan warsado bay dheh niyo galab hadaan gaar maxaan sameynayna shaqa waa soo shaqayn haddaan shaqaynay maxaa la leeyahay galabtii waxa la qabanay malaha marka adigoo laba beri markaa joogtaba waxaad arki oo waxba qaba hayninoo dhalinyartoo meel iska fadhiyaan oo qaylaadii waxay iska gashaad arki maadaama haddaa haddaa wax lagu mashquul lixili laha waana samayn lahayd tii ay kamid taha maxaa la leeyahay sababahaan u furnay becsharo keli ma ahee nafteeda inay aalamiinta ku samaystaan oo maxaa la dhahay isku yaro mashquuliyaan oo waxaan muqaadaraadka maaragta keli ah ee u go-ay shaqo la-aanta jirta ayaa waxay sabab u tahay in ay dhallinyaradan tahriibaan qaarna ay ku kacaan arrimo la xiriira amni darrada amaba loo adeegsado falalka amni darrada faysal wuxuu maamule ka yahay iskool sare oo ku yaala magaalada beled xaawo ardayda iskoolka dhigata waxay wax ku bartaan manhajka waxbarashada dalka kenya waxaa ka shaqeeya sagaal macallin oo ka hela mushaar oo ay ku maaraystaan noloshooda iskoolka waxaa dhigta boqol iyo siddeetan carruur ah way awoodaan waxaan ka qaadna waa wax saas u badan maaha oo dhaqaale ahaan waalidiintii iyo tabararta iyo dadkii waxaan fiirinaa dhaqaale ahaan waxay awoodaan marka waxaan ka qaadno wax iska yar oo hadda saamayn aan dadka bulshada u geysanayla ma aha waa wax yar oo hadda qof ay dhib ku tahana oo ciyaal agoon hadday jiraan waxyaaba qaar hadday jiraanna waa saacidaynaa oo iskuol free baan ku dhignaa marka hadda intaasaan ka qaadna kuma dhigi karo balse waxaan ka qaadna wax aad u yar oo haddaad fiirisid konton dollar ka yar intaasunbaa hadda ciyaalku ka caawinaa oo waxbarashadii intaasna un cuntadoodi unbaa ugu gadnaa oo wax saas had weyn aan ka rajaynayna ma laha ibraahim aadan cali radio ergo beled xaawo
anigoo ah muuse shaaciye caalim haddana muddo badanna u shaqaynaya qoladan hay-adda faw waxaan anugu hadda idiin soo jeedinayaa oo aan soomaalideenna oo dhan iyo dadkeena beeralayda ah iyo dadka xoolodhaqatada ah ee waktiga hadda soo socda wuxuu keeni karayaa in webiyadu ay fatahaan hadda inta goorigoor tahay oo aan la gaarin weli dayrtanadii bishan inta ka dhiman haddayan daba yaaqadeedaba uusan bilaaban roobku waxaan usoo jeedinayaa in meel alla meeshii ay u suurtagal tahay ama awoodi karaan inay inta koox kooxa isugu yimaadaan oo qalab raadsadaan oo ay dadaalaan oo iska xiraan meeshii furan haddii ay dhacdo roobo mihigaana inay yimaadaan oo oo biyo iyo bayo badan oo xagga etoobiya ka yimaadey oo isbiirsaday markaas waxaa weeye waa fahaa waa fatahaad weyn oo taas awoodda beeralayda waa ka badan tahay waxaan markaas rajeynayaa ilaahay idankiisa in aad dadaal weyn ka gashaan maadaama aanu digniintaa idiin sheegnay dadka walaalaha ee soomaalida ah ee gobollada webiyada degan in aad dadaal weyn ka gashaan sidii aada isu badbaadin lahaydeen si aada beeraha u badbaadin lahaydeen iyo sidii aada isaga xir lahaydeen biyahaas oo ay raacaan talooyinka aan usoo jeedinayno iyo macluumaadka aan siinayno oo ku saabsan xaaladda webi uu ku sugan yahay roobabka deerta oo soo socda ee suurtagalnimada fatahaadaha ka iman kara labada webi
waxaa inoo soo socda sheekada lama huraan barnaamijka teknolojiyadda balse marka hore aynu ku nasanna hees uu ku luuqeynayo allahu naxariista ee fanaankii beerdilacshe
iyo xanuun badan walaacilig iyo xaasey abkiisoo kunooshahay ebaaweeye caashaqu murugiyo xanuun badan walaacilig iyo xaasey abkiisoo kunooshahay mana waa abaaliyo adin lagu dhaqaaqiyo indhaa oo dakaa jira markuu helo ku faamina marna waa adwaal iyo adin lagu dhaqaaqiyo marna waa abaaliyo adin lagu dhaqaaqiyo indhaa oo dakaa jira markuu helo ku faamina is ilaali dhalinyaro indagaaraasho aasiray axdigayaan la hudubay
haddii aad joogto gaalkacyo waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda f m t raadiyo gaalkacyo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waatahay akhyaartana dhegaysanaysa ay iminkana kusoo dhowaada sheekada lama huraan oo maanta xiise gaara xambaarsan waana tan ee guddoon wacan
xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahaayeen nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqan celinta dimuquraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaa soo saaray raadihii la oran jiray irin ee wakaaladda wararka qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha bini'aadamnimada magaca sheekadu waa lama huraan waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye ammaandarrada baahday kala dambayn la-aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekadu waxay astaan midnimo u qaadanaysaa tuulo qayaali ah oo ay ugu magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhani ku wada noolaayeen iyada oo dadka aan loo kala xigsanayn qabiil iyo koox mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxay dadkeedu ku wada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jihaysto koox hubaysan ayaa halkaas waddo ka dhigatay dadkii deegaanka degganaana u diiday in si nabad ah ay u degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay nabadda bideen waxaana ay bilaabeen in dib ay ugu soo noqdaan tuuladoodii si nolol cusub ay halkaa uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaalnimo cadaalad iyo isqadarin taas oo keenaysa in dadku ay higsadaan nabad iyo horumar
wacalaykum assalaan shoobaay soo dhowow oo soo fadhiiso ardaay waxaan soo maray makhaayadii oo xiran haa ma joogin anoo suuqa u socdo waxaan is iri maxaa dhacay oo saacaddan makhaayadda u xiran tahay bal ciddii soo aragbo nabadle ma jirto nabadi way jirtaa shoobaayey laakiin kii yaraa ee tahliilaha baa xalashuban igaga soo booday aniga markii arkay inay makaayaddii xidhan tahay ayaan hore u soo gudbay ardaay shubankaasaa laga sheegay xaafaddaas xagga naga xigto oo dad badan u jiefaan haa oo xalay aniga macalli basbaas ayaa ii sheegay inay carruur badan dugsiga imaan kari weyday kuwaasoo badanku ay la jiefaan shuban waa arrin halisa shooba iyo jooqoy waa arrin halisa haddii aan si dhaqso ah gargaar loola soo gaarin dhibkeeday leedahay hadda waxaa loo ballansan yahay shir weyn in lagu qabto guriga aw nuur fariintaasna waa laysoo dhiibay inaan dadka wada gaarsiino la sidaan yeelaa tan iyo xalay shoobaye tan iyo xalay sidii baanu isugu isu isugu dhibanno iskula taaganahay intii xalay maxaad siisihee maxaan siin lahaa ma daawaan u hayaa waxba ma siinin anigii baaba wareertanoo waa ii jeedaa walaaleeye arda see kaa noqotay aawa wixii nala soo baray oo markii fuuq baxaan oo kale as yimaada wixii looga hortagaayey maxay ahaayeen walaale waxaas maxaan ka garanayaa walaale waa kanoo wiilkii waa si miyir beelayaaye keen laba liitar oo biyo ah oo la karkariyo nadiif ah taas waa heli kartaaye haya haya haya haya haddaan keenaya haddaan keenaya naaway naaway naaway muxubo hee hooyo hee maadiga ii yeer ha hooyo anaa ku yeeraye biyo orad ii karkariyo dab dabka biyo ii saar intaad dabka shidid biyo ii saar oo soo karkari dhaqso u soo karkari hooyo caleenta iyo sokorta ma isku mar baan ku shubaa sidii maqaayadii oo kale naa iga tag caleenta caleentaada maane sonkorta iyo caleenta midna ha ku darin biyaha oo keligooda hooyo si degdega igu keen waxaa kalood u keentaa xoogaa cusbo iyo xoogaa sokor ah oo isla markaas biyaha loogu karkariyo isla markaasba miirka waa usoo noqohaa ilaahay idankiis shoobaayey waa wixii nala ku baraji markaan joogna buushashley magaalo haa waa waxyaabaha ay noo faa'iideeyeen hay-adihii meeshaas noogu imaa jireen hooyo hooy biyihii waa diyaar way karkareen keen keen keen hoo hoo hoo hoo shoobaayey waa kan bal waxaa ku samayn lahayd walaalay ku sameey
hoosii wiilka saacada u dhaxaysii ilaa intii subanka ka joogsadana sii hooyo taliilo hooyo taliilo hoo cab waa kuu fiican yihiin hooyo cab alla hooyo yo isku dhib isku dhib isku dhib isku dhib hooyo waad ku fiicnaanaysaay cabdaa waa ilaahay kaaga dhigaya isdhaafi hooyo isdhaafi eeda cab annagaa naqaana ilaahay idinkiis waad ku wanaagsanaan doontaaye cab eeda macanto muxuu ugu wanaagsanaa indhihiba waa wiilka kala qaada waa ujeedaay maasha allah alla shoobaaya yaad baad u mahadsan tahay walaalay goor khayr qabta ayaadna soo madhay haya aniga waa sii socahaaye ee shirkaas aloola socdo waa la soconaynaa insha allah bilkarim walaalay waa mahadsan tahay amba waa kuu yeeli lahaa
asalaamu calaykum dhammaantiinba wacalaykum asalaam markii aanu shir kooban daraad isugu nimid aniga iyo qaar ka mid ah odayaasha iyo indheergaradka deegaanka ayaanu waxaanu go'aansannay in shir degdeg ah galabta la isugu yeero dadka oo dhan shirkan waxaanu u aragnay inuu mid muhiimah u yahay deegaanka iyo inta wadaagtaba waxa uuna ku saabsan yahay laba mushkiladood oo deegaankan ku soo korodhay kuwaasoo kale ah shubanka ka dilaacay meelo ka mid ah daafaha tubcaano iyo midda jaadka ee aan lagu oqoon tubcaano aan ku horeeya anigu hadalka unuurow
haye rooble ku soo dhowow bal hadalka aniga waxay la tahay malaha nalama arko annagaa uga horreeyey ninkaa gacantaagii jigrow horta arrintu maaha hadal iyo hilbabayaan lagaaga horrayn anigu nin weyn baa tahay haddaad hadal qabtid wakhtigaaga sugo waxaan ogahay waxa aad soo wadaan markii aanu mashaariicdiin idiin daynay ayaad haddana soo faragashateen middaanu annagu iskaya u abaabulinay oo annagu aanu ikhtiyaarkaya u samaysanay horta jigrow waxaad qabto waa sheegan doontaaye horta hadalka aan kala helno war haye rooble bal hadalka qaado awnuurow haddii aan u kala qaadno arrimuhu siday ay kala yihiin haahay waxaan odhan lahaa marka hore aanu xaalayno arrinka ku saabsan shubanka oo ah mid aan dib loo dhigi karin waa ku gartay haye taladaas yaa ku raacsan rooble anama doo madii horeeba taasa qabay hatana taasa la qooba inagoo dhan baa ku raacsan dhegaysta hadde haye wixii la qaban karo dhaqso maa loogu dhaqaaqo la qabto anigu waxaan qabaa inaan meel ka baxsan tuulada dhaqso uga dhisno gole la isugu keeno dadka uu haatan hayo shubanku wixii daryeel ahna halkaa loogu geeyo waa runtaa waa talo wanaagsan waa inaan isu qaybinaa qaar golaha sii dhisaan iyo qaar dadkii soo daldalo iyo kuwo wixii daawo la heli karo soo diyaariyo oon anigaba ka mid ahay anigaba waa aqaanaa sida loo diyaariyo oo aarista taasna lagu daro in annagu samaysan karno qiyaasta biyaha iyo milixda oo ay garanayaan sureer iyo jooqo iyo gabdho kaloo reer tubcaana oo aan gartay alla ilaah horta waxaa laysu keena talooyin aad iyo aad u wanaagsan oo qiimo leh oo naga sugaya uun inaan ku dhaqaaqno waxaanse isweydiinayay oo aan tabayey dhallinyaradii firfircooneed sida dhuubow iyo haweenkii horseedka inoo ahaa sida ardo oo kale dad badan marka ayaan tabayaayo maqan waxyaabo badan oo aan halkan ka sheegi karo oo aan jeclay inaan halkan ka sheego ayaa jira een, oo ku saabsan ninkii een, dhuubo mm, iska daa laakiin ileen waa- waaba la ogaan doonaa dee alla idme waxba yaan hadda sheegin anigu waxaan ogahay inay arda ku mashquulsan tahay wiil ay dhashay oo shubanku aad u hayo Eh, gartay horta allaha wada caafiya inta xanuunsan shirkeennuna waa inuu xidhan yahay Eh, ha lagu dhaqaaqa howl howl baa layska sugayaa bal maxaa maanta loo soo hadal qaadi waayey jaadkaygii iyo sheekadiisa wallaahi inay naashir dambe isugu timaadeen haddaad soo hadal qaadi lahaydeen taas madoo kale la ka hadali doone walaahi adikijooha u fadi diyaarsay hata arankuwiingan nahaysitay walaahi kuqobuda korta kuqoboy doolehan la teegnaato jigriseeweeda anigu war badan dooni maaye jaadkayga iyo ganacsigayga yaan marnaba la isku soo faragashan taasa laga digtoonaada reer tubcaanow oo odayaalow ogaada hawlahaas yaan laga hadlin mar raba meelihiinna oo aarestiinna iyo shubanadiinna iyo hawlahaas ka
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow khayeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waxaa inoo soo socda barnaamijka tiknolojiyadda balse marka hore kusoo dhowaada xubinta gogaalaysiga waxaa soo diyaarisay firdowso sheekh cabdiraxmaan
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta gogaalaysiga ee raadiyaha ergo maanta waxaa idinla socodsiin doonta oo idin daadahayn doonta firdowso sheekh cabdiraxmaan wuxuuna idinkaga imaanayaa magaalada muqdisho waxaa xubinta marti inoogu ah toddobaadkan ikraan daahir cabdiraxmaan iyo wiilo daahir xasan waxay ka mid yihiin dhallinyarada magaalada muqdisho aadkana u jecel akhrinta buugaagta kolka hore iyaga ayaan kusoo dhaweynayaa waan dhowahay abaayo erga waan ku dhowahay waan idin salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed asalaamu calaykum magacayga wiila daar xasan
wiilaan ku horreysiinayaa wiilo gogaalisiga ugu horeeya ee aad ku xiranayso ikraan googa cadalle madoowe meel dheere ka meeraata ma aqaano midka aad ku xiranaysid adiga googa cadale odayga cidda u taliyo tinlaabe taas waa igu adag mukasaaye googa cadale awse awse ismaan dheere ma aqaano googa cadale wax dheer oo dhex qoyan ceelka haa jawaabta way saxan tahay wiilo mahadsanid waa tahay wiilo su-aashaad ikraan weydiinaysid googa cadale cirbad ceer ku dhacday cibaarnu canduufta waa saxaa ikrantaada googa cadale ido boqol ah haamboos ah iyo haruub boqol ah mahay taas ikraan midkaa weydiinaysid googa cadale bilcil biyo la liicaayo mahayo tii jawaabteeda miyaan siiyaa maya Mm.
su-aasha aad weydiinaysid kale googa cadale laba nin oo gambar ku ku wada fadhiya oo aan salaanta isla gaarayn waa geesaha lo-da mahadsanid waad saxda ikraan midkaa weydiinaysid googa cadale waxaan weydiinayaa garsooynuhu dume gume aa wiila ma aqaano su-aasha wiilo way ku sidataa markaan ikraan haye mid adag ku tuur
googa cadale gunjin macaan geed la fuul waa hurdada ma aha waad qalad Een, waa tahay een, wiilo eh, go- eh, su-aasha aad weydiinayso ama gogaalaysiga aad ku xiranayso ikraan googa cadale laf sagaar laba diqar ma hayo su-aasha aad weydiinaysid googa cadale kun halaad kurtiin ku yoontay waa shinida way saxan tahay Een, waa tahay bartankaan kaga jirnaa gogaalaysigeena Een, ikraan iyo wiilo waan idin mahad celinayaa mar kale marka waxaan siinayaa wiilo waa masantaa walaashay googa cadale wax dheer dheer oo rinaaskaad gaarin wax dheer oo dheer oo rinaaskeeda gaarin ma la iiga fadhiyo ma garanayo macnaha
midka aad weydiinaysid googa cadale waxaad sheegtaa madoobe matag macaane waa caano amalena maya way qaldan tahay jawaabta aa ka bixisa googa cadale saciig soo usoo araadsanaa kurtan oo ka tilaabsan waay jawaabtaas haddii aan isku dayo waa diidiinka way saxan tahay
waa tahay ikran midka aa weydiinaysid googa wiilo adale ikran waxaad sheegtaa durbaan aan la garaaci karin mahaye haye wiilo mid gogaalisiga aad ku xujaysanaysid ikran googa cadale laba salli siman cirka iyo dhulka way saxan tahay
haye ikraana siinaya markan googa cadale waxaad sheegtaa afar adeego oo xambaarsan bir weyn haddaa isku daya waa baabuurka oman maya laakiin waad soo dhaweysay laakiin jawaabta ma aha googa cadale orda orda gaari waaye waa hooska dadka haa waa saxan tahay hooska waa googa cadale waxaad sheegtaa wax kasta waa ay aragtaa laakiin iyadu isma aragto isha miyaa talo waa ay saxday googa cadale kor u booda kofacad waa daangada waa saxanta googa cadale waxaad sheegtaa shay asalkoodu biyo yahay haddana waxaa dilaa ay yihiin biyaha makase taas ma garna haddii aan taas dadka uga faa'iideyno ikrane maxay tahay waa cusbada iyo barafka waa tahay gogaaleysiga xige wiilaan siinaya googa cadale wax suulka adale oo gasac ka yarweyn ma aqaano ikran midka aad ku xihanaysid wiilo googa adale waxaad sheegtaa wax iyagu leh neef haddana aan lahayn naf oxygenka ma ma garnay
waa tahay waad mahadsantihiin intaas ayaan kusoo afmeeraynaa xubinta googaaleysi oo maanta idinkaga imaaneysay magaalada muqdisho waxaa idinla socodsiineysay firdawso sheekh cabdiraxmaan waxaa igala qeyb qaatay oo maanta marti inoogu ahaa ikraan daahir cabdiraxmaan iyo wiilo daahir xasan aad ay u mahadsan yihiin adinkuna waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiina
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka teknolojiyada ee raadiyo ergo waxaa kula socodsiinaya anigoo ah cabdixamiid abdicasiis qodobada ad ku maqli doontaan toddobaadkan waxaa ka mid ah dalka ruwanda oo soo saartay taleefonkii ugu horeeyey ee lagu sameeyo qaaradda afrika gabdho da-yar oo u dhashay dalka albania oo soo saaray barnaamij loogu talagalay dhibanayaasha rabshadaha qoyska iyo google oo dhinaca kale soo saartay qalab loogu talagalay la socodka hawada deegaanka ee magaalooyinka qodobkeeni koowaad toddobaadkan ruwanda oo soo saartay taleefonkii ugu horeeyey ee lagu sameeyo qaaradda afrika shirkadda mara group ee dalka ruwanda ayaa soo saartay laba taleefon oo casri ah isniintii lasoo dhaafay iyaga oo sheegay in ay yihiin kuwa ugu horeeyey ee qaaradda afrika soo saarto waxay sidoo kale sheegeen in ay rabaan in ay gaaraan himilooyinka dalkaasi si ay u noqdaan xarun teknolojiyad oo heer gobol ah labada taleefon oo kale ah mara x iyo mara z ayaa ku shaqayn doono adeega android ee google waxaana kala siisan doonaa lacag dhan boqol iyo sagaashan doolar iyo boqol iyo soddon doolar iyagoo suuqa kula tartamaya shirkadaha samsung oo taleefonkooda ugu jaban uu joogo afar iyo konton doolar waxaa jiro wadamo kale ee afrikaan ah oo soo saara taleefanada sida masar etoobiya aljer iyo koonfur africa inkastoo waddamadani ay keliya isku rakibaan qeybaha kala duwan ee taleefanada oo wadamada kale laga soo dhoofiyo taakar maamulaha shirkadda mara group ayaa sheegay in warshadda ay ku kacday konton milyan oo doolar ayna sameyn karto ilaa iyo toban kun oo taleefan maalin kasta mara group waxay rajeynaysaa in ay ka faa'iidaysato heshiiska ganacsiga xorta ee qaaradda afrika oo ah heshiis loogu talagalay sameynta ururo ganacsi ee waddamada afrika si kor loogu qaado ganacsiga qaaradda afrika oo dhan qodobkeen labaad toddobaadkan google ayaa soo saartay qalab loogu talagalay la socodka hawada deegaanka ee magaalooyinka barnaamijka ayaa ururin doono gaadiidka barnaamijka ayaa ururin doona xogta gaadiidka warshadaha iyo goobaha dhismaha isagoo soo bandhigi doona macluumaadka ku saabsan sida ay qaaca iyo carbon dioxide-ka ay usoo daayaan google ayaa ugu horeyn qalab usoo bandhigi doona magaalooyinka birmingham manchester dublin iyo copenhagen inkastoo magaalooyin kale lagu soo dari doono liiskaasi barnaamijkan ayaa kuu ogolaanaya in aad la socoto hawada deegaanka iyo meelaha ugu badan ee dhibaatooyin ka jirto islamarkaana bixin doono talooyin ku saabsan waxa laga qaban karo dhibaatooyinkaasi maayarka magaalada west midlands ee dalka ingiriiska andy street in xogahani ay isbeddel weyn ku sameyn doonaan dadaaladooda islamarkaana ka caawin doonta sidii ay u beegsan lahaayeen meelaha gaarka ee dhibaatooyinka hawada magaalada ka jirto qodobkeen ugu dambeeyay toddobaadkani gabdho u dhashay dalka albania ayaa soo saaray barnaamij lagu talagalay dhibanayaasha rabshadaha qoyska saddex gabdhood oo lix iyo toban sano jir ah oo u dhashay dalka albania ayaa sameeyey barnaamij ka caawinaya dhibanayaasha rabshadaha si ay u helaan taageero iyagoo rajeynaya in ay wax ka qabtaan dhibaatada weyn ee waddankaasi ka jirta baartaan ayaa lagu ogaaday in mid ka mid ah labadii haween ee dalka albania ee la kulmeen tacadiyo ama jirdil sanadkii lasoo dhaafay waxay soo bandhigi doonaan barnaamijkooda kadib markii ay ku guuleysteen tartar teknolojiyad oo caalami ah oo lagu qabtay dalka maraykanka jonada shukarasi oo ka mid ah gabdhihii asaasay barnaamijkan ayaa sheegtay in tacadiyada ka dhan aweenka ay tahay arrin aada u weyn ee ka jirta dalka albania sidoo kalena ay saameyn kusii yeelanayso gabdhaha da-da yar iyo jiilalka soo socdo waa hagaag dhegeystayaal waa naga intaas wararkii teknolojiyada ee aad kala socoteen raadiyo ergo waxaa fariintaada ama su-aalaha ku aadan teknolojiyada noogu reebi kartaa nabarka gaaban ee laba kun iyo labaiy toban waxaa kula socodsiinay barnaamijkan anigoo ah cabdixamiid cabdicasiis waxaana inkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio wergodot o r g iminkana kusoo dhowaada waraysi ku saabsan sababihii ama qaabkii uu ku iman jiray guurkii hore ee ummadda soomaalidu dhaqan ahaan waxaa inoo soo jeedinaya ama inoo sharaxaya yuusuf shaacir oo aada ugu xeel dheer arrimaha dhaqanka guurka hore sababo badan ama waddooyin badan ayaa raggii hore u mari jiray intaynaan isaga dhex gelin bal waxaynu marka hore dul maraynaa waddooyinkii ama sababihii uu ku iman jiray ilaa dhowr iyo toban waddo oo kala jaadjaada ayaa guurkaa hore ku iman jiray haddii aynu siro dul taagno mar wuxuu ku iman jiray gaadasho iyo toyasho marna wuxuu ku iman jiray dumaal iyo xigsiisan marna wuxuu ku iman jiray heerin iyo gelis marna wuxuu ku iman jiray dunxidhasho iyo xadhigxidhasho marna wuxuu ku iman jiray godob reeb iyo kuqaadasho marna wuxuu ku iman jiray dhaahin dhowr iyo toban qodob oo noocaasa ayuu ku iman jiray oo midiba leedahay golaheeda iyo geedkeeda iyo dadka ku kulmaya ay leedahay marka la leeyahay gaadasho a imaka dee af soomaaligaaba iska sii daba yaro isagaaba u baahan sharaxe gaadasho marka la leeyahay waxa weeye xulasho sahamin uu ninku ka bogtay waa nin isku kalsoon oo hadday yaro tahay iyo hadday xidhiirtinimo tahay midna aan ka baqayn oo dabadeetana gabadhii u soo geed fadhiistay oo xushay oo reeraha sahamiyey oo gabadha hidaraacay oo si wacan uga bogtay ayaa la odhan jiray ninkii hebel wallaahi gabadhaa waa gaad gurdoon haddaad tahay asaad guuyo bixinayso waa gaadan jiray naag ninkii goosan karaya gaadashadu taasay ahay toyashaduna waa la midoo iyaduna waa uun kama foga iyana macno ahaan kama foga laba kalaa jirayoo la tegis iyo dhabar garaacis baa iyana jiray la tegistu inankii yanantii baa heshiiyey dabadeetana wuxuu doonayaa inanku inaanu odayaal iyo geed midna aanu marin ee inanta ula fiidgudo laba sababood baa ugu weynaa sababaha inanku inanta ula tegi jiray koow waxla'aan inanka oo faramaran oo ka baqaya hadduu inanta u soo geed fadhiisto ama reerkooda weyddiisto in loo diido laba inanka wax waa hayaabee reeraha xurgufi ku kala dhex jirtaayoo hablo hore ama guur hore yaa laysku yar xumeeyeyoo reerkan inantu tahay baa wax tirsanaya dabeedna wuxuu isleeyahay haddii aad u soo geed fadhiisato dee xeerkii baa lala soo baxayaayoo dabeetana inanta waa laydii diidaya taasna way sababi jirtay inuu la tago dabeetana inantu yananku intay fiidka heshiiyaan ayaa la isla gudi jiray iminka baryahan dambe waxaa la soo yar kordhiyey hibadaa iminka dib loo soo doonaayo waxaa la yidhahdaa inantii annaga ahayna noo hibeeya laakiin berigii hore hibadaasina ma jiri jirin ee marka meel la marinaya wadaad loo gelin jirayoo waxa la yidhahda masaafaa jiri jirtayoo wuxuu odhan jiray ilaa intaad soo wadayoo ilaa intaa markuu yidhahdaa buu odhan jiray waa ku mehersamaysaayoo saasaa dabeetana la isku guursan jiray la tegis bay ahayd dhabar garaacis baa iyana jirtay dhabar garaacistu waa la tegistiyoo ka yar duwanoo khasab ku jiro inantii inankii waa wada hadleen mudday sheekaysteen inantii baa yar jiitatay laba sababood mar waxay doonaysaa inaan lala tegine xagga reerkooda la maro oo loo soo geed fadhiisto inankuna taa uma jeedo ama taa dooniba maysee nin kalaa isna dhinac kale kaga jira oo ay sheeko la wadaa dabadeetana labada nin kay raaci lahayd baanay weli go'aansan oo labaclabcaba arrinteeda ku jirta marba ballan bay u qabanaysaa inankii inankii markuu arkay jiitanka ayuu afar nin oo ay ilmaadeen yihiin ama shan nin soo kaxaystaayoo yidhahda war gabadhi caawa halkaasaan ku ballanaye ila soo afduuba halkii baa loogu yimaadaa gabadhi afkaa la qabtaa ul baa lala dhacaa dabadeetana marka laga fogeeyo reerihii yaa la siidaya la yaha soco dhabar garaacis baa la odhan jiray waa guur khasab ku jiro laakiin ma badnay ma badnay ila tegistaa ka badnay dumaal iyo xadhigxidhashaa jirtayoo dumaashu waa marka ninkii walaalkii dhinto ama inadeerkii ama adeerkii adigu ninkaasi markuu xaaska ka dhinto ninkii cid ugu soo dhow yaa dumaalaya kow marka hore waxaa dumaali jiray walaalkii weliba walaaluhu hadday dhowr bahood yihiin bahdii uu ninkaasi ahaa yaa dumaasha leh haddii la kala weyn yahay ninka weyn yaa leh waxa la yidhahda mudayaa jirta mudayo mudayo waa sida dumaashu isu kala loo kala xigo oo iyadoo walaalihii joogaan dee inadeerka iman maayo haddaan inta la shiro lagu heshiinin inadeerka iman maayo haddii walaal la waayo inadeerkaa imanaya haddii inadeer la waayo waxaa imanaya ayadumaal inankii uu adeerka u ahaa odaygu ayaa islaanta dumaalaya waxaa looga jeedaa dumaasha inaanay carruurtu gacan kale ku dhicin ama ninku hadduu xoole ka tego xoole meeshii joogaan aanay xooluhu wareegin sidaasaa loo yidhi dumaali waa dabar carruureed xigsiisanna waa un la jaadoo waa gabadhii oo dhimatay unoo dabeetana gabadha walaasheed la siiyo si aanay gacan kale carruurtii iyadana ugu dhicin iyaduna waxay ku xidhan tahay labaduba inkastoo dumaashu ay yar kala duwan yahin xigsiisan waxba faraq baa u yar dhexeeyoo dumaashu iyadu dee reeri bay la taallaayo waa laga yaabaa nin inay diiddo ama lama diiddo laakiin raggoo dhan ma diidde dee marka dambe ninunbaa lagu lagu hagaajiyaa laakiin xigsiisanku haddii ninka iyo reerku markii hore aanay isku wacnayn waa adag tahay siduu gabadh labaadoo xigsiisana uu helaa haddii ninku nin qallafsan ahaayoo reerka ay aanay isku sanbannaanayn gabadh labaad ka faiya
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow khayeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arku ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa la soo gaaray heesta aan idinkugu talagalay maanta inaad wada dhegaysataan oo barnaamijkan kusoo xirana waxaa ku luuqeynaysa fanaanada khadiijo fooday nuur oo ka tirsanayd hoboladii waa beri ee qaranka waana tan ee guddoon wacan
iman la yiri jacaylkii ayaa mahan jacaylkii ayaa mahan olal dabo yarkan arrimahiisa ilaa kuga hadaye haddaan ogahay inuu wacadka ilaa weyhiino haddaan ogahay inuu ballanka adkaynahayo haddaan ogahay inuu wacadka ilaa weyhiino haddaan ogahay inuu ballanta adkaynahayo ma ooye ma ooye ma ooye ma ooye gabar ugubaho ede badan lahayd meel loo akhriyaayo maxaa gabar ugubaho ede badan lahayd meel loo akhriyaayo ilhay geline isoo eeg la yidhi isoo eeg la yidhi ilhay geline isoo eeg la yidhi isoo eeg la yidhi maxaa wiil asaagii ugu faahani jiray maxaa wiil asaagii faahani jiray ayaa nin laho oori wacan helaanahay ayaa nin laho oori wacan helaanahay u ahaa nino aqalkiisi dumay jacaylkii ayaa mahan ayaa mahan luqi waran afloo yarkan arrimahiisa ilaa kuga hadaye hadda aan ogahay inuu miraha ururinahayo hadda aan ogahay inuu kalgacal abuurahayo hadda aan ogahay inuu miraha urur dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaydi ergawa ergadaadii